marka ka bilowda dagaal aad u qaraar dagaalkaas ayaa waxa uu ka dhacay saddex jiho halka loo yaqaano barxadada imaan center sarta kayr waxaa dagaalka soo qaaday maleeshiyooyin fariisimo kula ahaa xaafada buuran khasaaraha dagaalku waxa uu dhan yahay laba dhimashaa iyo shan dhaawaca iyo afar dhaawaca magaalada dare dadka dareenkooda waa uu kacsan yahay weli waxbadda hadda ay qabowday maleeshiyooyinkii weerarka soo qaaday dib ayay u xuqaansadeen oo goobihii ay ka yimaadeen ayay ayay aadeen sida xeel jaalle iyo buufo